dhicisow cidaanan garanayn halkay ka tirsan tahay
haddaynu gulaabeyna ilmihii iyo wixii biniaadanka oobata lo burugaya biyaa rabnaa raashin baa rabnay dhaqaalaha rabnay buushi xoolaha cunayeen waa rabnay waxoo dhan waa rabnay mashiinti loola hagaajiyo baabka iyo nagala bedelo waa rabnay iskuul wuu loo jeclaa walaa ilmaha wasacday way ku jiraan baasa oon bay u kala xarareen hadeegan egan ma hadal baa jira mashiinta u samayso hadday saaka qajab sii tiraahday eega horeba geedan baa lagu cadaysanaa geedan waa mashiinta ka kortuwan waxbarashada iskuulka deegan haddii oo mashiinta xumaan eeba jabtay geedan baa lagu cadaysanaya egan haddii saaka wixii ka dambeeya egan waa ula kala xarari idris ibrahim bow baa leedaha dhexisaan jooga shiinta kaliba ku tirsanen haddaan afkana looma cabi karo biya afkaanu cabayna annaga beecsanayni lo iyo ari geel baa unka cabaya biyo yaro qaraaro weliba oo aad u lahayd dadka ma isticmaalaan miya maya dadka ma isticmaalaan lama cabi karo dhanaan way qaraar ku jiro weliba de ilaahay naga soo bixiy ilaahay ma sheegan karnaa geel ahaanba maaha ilaa xoola aroor male maroor kalaana way iska lixiseen way dhimanayaan suuq ma gelaayiino biyaha gaariga toban kun koob iyo toban kun laba iyo toban kun buu noogu maanaya xafiiska kaan tagno waxaa nala dhahaya shidaal ma hasatiin haddii shidaal ma hasataan ma dhigi karno nafta anaa saay oo gaariga dinala siiyo toban kun sagaal kun soona noogu maanaya aad baa biyaha dhankooda beedna maba jiro oo wax yaalla male ma markii ugu horreysay oo mashiinta dhicisa ay jabtaa mashiinta dhicsaha markii u horreysa ee jabta way laakiin way lacay sanada beerkeeda yar beebka la geeyaa yar waan ku fahmay mashiintii haddii inan waxba ka cabi karin biyo ahaan maxaad isticmaalaysaan waxaan isticmaalayna male saakad waa layska fafadhaa ilaha ilaahay mooye waxaan isticmaalay idana waa naga jirta wixii yaraa oo xoolaa ka cadlayn wuuadii geel wuu iska kor tuuran yahay wuu iska kor taagan yahay waxaan buuqasa waa lo iyo booyadna waanu waynay welina ma gaari karto hadda maxaa codsan laheedeen yaadna u baaqi laheedeen waxaan dawladda u baaqaleen hadii xoolahana doofaan baaba ku dhacda oo wixii xaaba yaro yaalana doofaan baaba ka bugisa dabeele xooglaan nugu dhaceen oo tan iyo shalay ilaa tara labadan beri way socdeen wixii yaraa oo yaryaro bulombulan oo yaalena wixii dabeeshaaba ka bugisaba dawladda mashiinta in noola hagaajiyana waan rabnaa biyaha noola qorana waan rab dawladda hadee iyada dawladda anama oo garanayn hadii loo soo doorto wax noo imaadana looda nafteed dawladda wax ay siin jirtaa jira oo kusa u leeyahay hadee ee hasta waa nala siin lahaa hadee nagula caawin kara oonka marka laga soo tago abaarta si gaar ma idiin saamaysay si gaar bay noo saamaysay gu iyo deer ma maaleyna naga meesha meel ka abaarta adduunka sii lagu arka way adag tahay zaaid zaaid hadda doofaarkaaba iska baktinaya iska dhaarcidoodkaaba dhimanaya adiga shaksi ahaan imsaa neefaa kaa dhimatay ilaa labaatan way lo iyo lo ari ama sheegin adi lo lo lo haa waxaanoo mukhtaar hadda afreetiin masiinta haddow odayaasha intay sheegeen maxaa ku dari laheyd siintii xawaabiyaa naga socdeen saaka way naga xalaawday marka biyo kale oo shaksiyana ma haasano meeshan oon baa koray abaar baa loogu dhumay mashiinta markii wax la waayo bisaashiinka lagu karsanayo baaka hadda iyagana waa sii jirto idan mashiinta waa qalas adiga marka mashiintaad maamushaa miya mashiinta maamulaa ninka reetenjis kicinay baan cilladda jirta ee keentay inay mashiinta shaqayn wayso waa maxay enjinka tuusaaka uxiimaya inuu isdambiyo marka hadda saacadan looma dhaqaaqayo horeysaan ma u dami jirtay maya weli minanka hore wuu noo shaqaynayo mutawartiisa yareed noogii baabka la geliya yareed noogii wuu noo shaqaynayo imisaa sana ee mashiinta dhicisa jirtay laba sano way shaqaynaysaa egan laba sano way iska dhiyareen hadda marka sanadihii hore xoolaa sano ay haysteen oo lama imaaday sanadihan ubaa si fiican loo imaaday hadda adiga maamul ahaan maxaa farsamoo samayn kartaa wax farsamo aan samayn karo saacadan ila siman malaha bereer xoolaan gurnay oo sanaan joognay xoolaan gurno iska xoolaha lacag qabeynayo lacag baan gurno waan soo hagaajisana mar ay soo noqotay egan waxa aan ku caawin karna malaha saacadan xoolihii suuq ma galayna waa sahda ninka uu guushayo xoolaha wayba dhammaanayaanbo wasaadii oo dhan baan ugu soo dhawaa gobolka caddaysa doofaar hataa leh marka wax dawlada gacanaha ku haynana ma laha haddood ila hadlaysa maxaa kayd biyo idin yaalla biyo maana yaalaana oon baa wala dhumhaynaa haddee biyo noo yaallaan saaka maan soo qaylisan lahayd aada u mahadsantihin walaal allah idin gargaaro